garoonka diyaaradaha aadan cadda international airport ee magaalada muqdisho ayaa saaki waxaa lagu soo goodiyey guddigii dhowaan ee dowladda soomaaliya u magacowday guddiga gurmadka abaaraha ama bixinta guddigan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya maxamed cumar carte khaalib wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdirashiid xidig iyo mas-uuliin kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya maxamed cumar carte khaalib oo hadal kooban ka jeediyey isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in guddiga ay u dhiibeen lacag gaarayso hal milyan oo dollar taas oo ku sheegay inay ku caabi doonaan dadka ku dhiwaateysan gobollada ay ka mid yihiin oodal iyo sanaag oo ka tirsan somalilan isagoona carabka ku dhuftay in lacagtan ay tahay mid horudhac ah islamarkaana ay tahay mid ay iska soo jareen madaxda dowladda soomaaliya iyo shaqaalaha waxaan maanta halkan isugu nimid inaan ba bixinno wafdigan ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay u tegayeen xubnahaas iyagoo inay qaadaan gargaar degdeg ah oo taakulayn lala gaadho dadka ay abaaruhu ku saameeyeen ee reer soomaaliya taasaa horta muhiimadda ugu weyn ee maantaan isugu nimid aan wafdigan ku amabixiyan waxaanay tahay muhiimadda ugu weyni in lala gaadho dadkii ay baadka khaasatan weliba gobollada awdal iyo sanaag si gaara oo ay baadkii iyo maxaa la yidhaahdaa daaqii iyo cunto yaraantii iyo biyola-aantuba isku isugu biireen oo aafo qaro noqotay in la gaadhsiiyo lacagtani maaha waa lacag hordhac ah lacagtan halka milyan ee doolara waa lacag hordhac ah oo iska gooyeen dhammaan madaxda iyo shaqaalaha dowladda laga soo bilaabo madaxweynaha golaha wasiirada baarlamaanka shaqaalaha intaba ay iska gooyeen oo ay ugu deeqeen walaalahood si loo gaarsiiyo gargaarkan degdeg dhanka kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya maxamed cumar carte khaalib ayaa sheegay in lacagtan aysan ahayn mid siyaasadeed balse ay tahay mid alla loogu dhowaanayo islamarkaana ay doonayaan in lacagtan lagu caawiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ugu dambayntii waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo tani ma aha lacagtan waa mid ilaahay loogu dhowaanayo ma aha mid siyaasadaysan ma aha midka waxa weeye wax ilaahay loogu dhowaanayo waana wax layska jaray oo aan ahayn in in in istus iyo waxa aan ahayna laakiin lala gaaro dadka taa weeyaan ka ugu muhiimsan ee aan meeshan anagu maanta halkan aan uga damqanayno xanuunan nagu haysa waxa shacbiga soomaaliyeed meel kastay joogaanba ay ka dhacday kliya ino somalilan oo keliya maaha soomaaliya o dhan bay dhibaatada abaaruhu ka taagan yihiin waxay ka taagan yihiin gobollada hiiraan bay ka taagan yihin shabeellada dhexe ka taagan yihin shabeellada hoose ka taagan yihin gobollada maxaa la yidhaha shabeellada dhexe ka taa jubada dhexe ka taagan yihiin waxay ka taagan yihin sidoo kale galmudug puntland intaba way ka taagan yihin